Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen toddobaatan iyo toddoba gabdhood oo bartay cilmiga umulisooyinka isla markaana ka aflaxay maxadka tababarka umulisooyinka ee Kismaayo oo hoos tagta wasaaradda caafimaadka Jubbaland munaasabadda qalinjebinta ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere wasiirka caafimaadka Jubbaland wasiirka waxbarashada Jubbaland iyo marti sharaf kale maxamed ibraahim ogle wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay u ballanqaadayaan maxadka in la ballaari doono oo lagu dari doono dhismooyin cusub ardayda joogitaankooda iyo soo kordhintooda sida hadda aad ka fiirsateen labada kun iyo labaatan iyo kowda ardayda way korortay kordhidooda waxaa la soo kordhay caqabada la soo kordhay waxaa la soo kordhay hoolashii inay ku yaraadaan fasalladii inay ku yaraadaan meeshii la seexanayay inay ku yaraato maalin dhaweyta waa tagnay waa soo booqanay mudane madaxweyne hortaada xarana inaan ka ballan qaadno oon ballan qaadnay inaan dhisi doono domitry ay gabdhaha seexdaan iyo ugu yaraan afartan sariirood inoo keeno waxaan rabaa agaasimaha inuu maqlo wasiiradu waa dhib badihiinoo waa la warwareejiyaa lacalla haddii la wareejiyo wasiir kale laiga dhigo gabdhow agaasimaha iyo madaxa faynanska waxaad ka rabtaan shaqadii aan in balla qaaday marka anaa wareegan kare wasaaradda waxay ballan qaadda ma wareegan karto wasiirka cusubna waa laga rabi doonaa haddaan joogan anaa dhammaystiri doono insha allahu tacaala laakiin isbuucan soo socda waa dhagax dhigi doonaa cabdinaasir seeraar maax wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa bogaadiyey gabdhaha isagoo sheegay in muhiimad weyn ay leedahay barashada cilmiga umulisnimada cilmi la barto runtii waxaa ugu wanaagsan wixii ilaahay kuu dhoweynaya subxaana wa tacaala iyo macrifadiisa laakiin caafimaadka waxyaalaha bulshada lafdhabarta u ah ayuu ka mid yahay weliba hadday gabdhuhu bartaanna uu ka si fiican yahay raggu waxaa laga yaabaa nin brofesora oo dhakhtara oo wixii ah oo balwad leh oo khariban in la arko oo bulshadiiba u dhibaateeyo laakiin gabdhuhu inta badan cilmiga markay bartaan si fiican bay ugu shaqeeyaan bulshada runtii waana dad u nuguul eanu tababaran howlaha noocaasa cabduqaadir xaaji maxamuud lugu dheere madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland ayaa sheegay in muhiimadda koowaad ee shaqaalaysiinta la sii doono hablahan waxaana kaa ballan qaadayaa wixii aad ballan qaaday inaan kula fulinno madaxweyne aad gaarsiinno meelii aad ballan qaada aad dhisayso aan kula dhisno isbuuca dhexdiisana waxaa kuu ballan qaaday haddii aan la idmo inaan kula dhagax dhigo meesha oo dugsiga aan tago hadalka gebagabadiisa waxaa waaye hambalyo maanta munaasabad aad iyo aada u qiimo badan oo intaas sanax soo baranaysa baa laidin soo gebagabaynayaa saacaddan laga bilaabana haddii waxaad tihiin aqoontii oo socota wixii aada soo barateen maamulaha maamulaha isbitaalka kismaayo doctor carabna waan u mahad celinayaa dadaalkiisa waxaana laidiin ballan qaadayaa dugsigiina ayaa mudnaanta koowaad leh shaqaalaynta shaqaalaha caafimaadka dugsigiina kaalinta koowaad leh